guddoomiyaha gobolka hiiraan muuse salaad weheliye oo ay weheliyaan wasiir dowlaha wasaaradda xanaanada xoolaha maamulka hirshabeelle maxamed cabdiraxmaan axmed iyo guddoomiyaha degmada beledweyne cumar cismaan cali sow ayaa si wadajir a u dhagax dhigay dhismaha iskuulka sare ee cabdi cismaan cusubleh ee deegaanka bacaad ee gobolka hiiraan kaasi oo loo dhisayo si iskutashi ah waxaa ka qayb galay munaasabada dhagaxdhiga maamulka deegaanka bacaad odayaasha dhaqanka dhalinyarada iyo habeenka ku nool deegaanka bacaad ee gobolka hiiraan wasiir dowlaha wasaaradda xanaanada xoolaha maamulka hirshabeelle iyo guddoomiyaha degmada beledweyne cumar cismaan cali sow gudoomiyaha gobolka hiiraan muuse salaad weheliye ayaa bogaadiyey bulshada abaabushay dhismaha iskuulka bacaad maanta farxad weyn ayay noo tahay xaqiiqadii inaan qayb ka noqono dhagaxdhiga iskuulka dugsiga sare ee bacaad oo dadku deegaanku ay si isxilqaana ay ku dhisanayaan waana wax mudan bogaadin iyo garab istaag xaqiiqdii sababtoo ah bulsho intaa la eg inay isxilqaan ay ku dhisato iskuul dugsi sare ah waxay turjumaysaa dadka deegaanku sida ay iskugu xir yihiin sida ay ugu hel yihiin in waxbarashadu ay sare u qaadaan dadkaan hadde shaqaystay oo iskutashi wax ku qabsaday hadda qof jiifa lama soo kici karo soomaal qof fadhiyaa la istaaji karaa laakiin qofka mar hadduu inuu wax qabsado diyaar u yahay waa in wax loogu daraa marka insha allah asna guddoomiyaha middaas waa ka rajaynaynaa hadduu ilahi raalli ka noqdo midda xigtana waxay tahay guddoomiye maadaama hadda deegaanka waxyaabihii asaasiga ay u dhammaystiriin insha allah waxaan rajaynaynaa dugsigan sare marka la dhammeeyo anigoo ku hadlaya afka dowladda hirshabeelle iyo afka maamulka gobolka hiiraan iyo dhammaan wasaaradda waxbarashadaba waxaan rajaynayaa oo aan ballan qaadaya inay halkan imaan doonaan macalimiintii iyo imkaaniyaadkii iyo agabkii loo baahnay oo wasaaradu ay lahayd oo ardadu wax ku bara lahayn haddii alla insha allahu tacaala waxaan rajaynaya waxaa la yidhahdaa wixiisa loogu begaa waxaada loogu daraa waa fariisanaynaa saacado ama yani adila joogi doonaa waxaan ku kuurgelaynaa hal iyo labo baahida deegaankan uu qabo ayaan idinka dhegaysanaynaa waan qaadaynaa waana kasoo jawaabaynaa haddii alla dhismaha dugsiga sare ayaa ah mid ay baahi badan u qabeen dadka ku nool deegaanka bacaad oo horay u haysan iskuul lagu barto dugsi sare